waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali munaasabadda furinta dumarka soomaaliyeed ayaa waxa ay habeenkii isniinta ahayd siddeed iyo tobanka bisha saddexaad labada kun iyo labaatan iyo afarta waxa ay ka dhacday aqalka munaasabadaha communitiga ee filimington ahna goobta salaadaha ciidda lagu oogo munaasabadan ayaa waxaa qabtay oo dumarka ku sharfay cabdicasiis shira ismaaciil oo ku magac dheer bandiirad ahna mulkiilaha makhaayadda zahra kitchen ee filimington ku taala mugga munaasabadda afurka ayaa waxaa lahaa looguna magacdaray dumarka soomaaliyeed iyadoo sidoo kalena ay joogeen dumaro kaleete oo iyagu la xidhiidha communitiga soomaaliyeed ragga ayaa sidoo kaleete munaasabadda lagu matelay oo ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka mid a culimaa udiinka hogaamiyaalka bulshada ganacsatada iyo dhallinyaradaba cabdicasiis shire oo goobta ka hadlay ayaa salaan iyo mahadcelin kadib sheegay munaasabaddan in ay tahay mahadnaq ama mahadcelin uu bulshada taaranayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida la sheegay magacaygu waa cabdicasiis shir ismaaciil bandiirad waxaan ahay mulkiilaha maqaaxida sahras kitchen qof kasta waxaan ku salaamayaa magaca iyo maamuuska uu meeshan ku fadhiyo ugu horeyn waxaan idinku mahad celinayaa kasoo qaybgalka munaasabadan iyo afurkan afurkan wuxuu gaar u ahaa hooyooyinka iyo marwooyinka iyo dumarka sidoo kale dee akhyaarta magaalada ciimada ayaguna qeyb ka ahaa maqaaxida aan mulkiilaha ka ahay sahars kitchen waxaa bil walba nasoo booqda kumanaan qof iyo qoys isugu jira oo noogu yimaado adeeg cunto ama ha noqdo munaasabaa ama aroosyo ama wax kasta sidaa daraaddeed marka ganacsigii wuxuu ku tiirsan yahay macaamiisheeda sharafta leh oo boqolkiiba toddobaatan siddeetan soomaali u badan haddaba waxaan go-aansanay oo hirgelina caawa inaan bulshada u mahadnaqno kuna abaal marino sida wanaagsan oo ay markasta noo garab joogaan ee ganacsi noola wadaagaan markastana noogu tiirsanyahin annaguna waxaanu marka doorbidna inaan u mahadnaqno maqaaxidayda iyo tiimkaygaba sanad kasta waxaanu sameynaa afur sanad sanadkii hore oo soo dhaafay waxaanu afurinay in gaaraysa lix boqol oo qof annagoo afar goor sameynay inta badanna waxaan xoogga saaraynay masaajidada iyo meelaha dhalinyarta sanadkan waxaanu doorbidna inaan u sameyno dumarka munaasabad yar oo afur ah oo la dhahayo hooyo mahadsanid maadaama ay shaqada ugu badan qabtaan afuriyaan dadka ayagu maalin kasta soddonka beri marka maalin baan anaguna dhex gashanay la dhahayo waa mahadsan tihiin sida wanaagsan oo aada bulshadiina uga qeyb qaadanaysaan mar kasta waayo waxaa tihiin lafdhabarkii udubdhexaadkii qoyska waxaa mar walbana idin saaran hawlad hawlo dheeriya marka anigu sahras kijin ahaan iyo tiimkayga waxaan ballan qaaday inaan sii wadno la shaqeynta bulshada hirgelinta barnaamijyo waxtar u leh dadka iyo ka warhaynta inta taakulada iyo garabka u baahan waa mahadsan tihiin
dhanka dumarka fartuun faarax oo lagu yaqaano u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa qaadatay kelimada mahadcelinta dumarka iyadoo sheegtay in ay tallaabadani tahay tii ugu horreysay ee dumarka loo sameeyo bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay baa mahadle marka hore kabadaan wanaagsan maasha allah tabaaraka munaasabadan caawa farxad bay ii tahay inaan kasoo qayb galo waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa ganacsade cabdicasiis oo makhaayadda ee mulkiilaha ah makhaayadda ee saara kitchen cabdicasiis waxaan leeyahay waxaan horay u dhicin ayaad samaysay haddaan nahay dumarka soomaaliyeed inaad nagu maaragtay casuunto oo munaasabadan maaragtay aad si gaar ah noogu martiqaado haddaan nahay dumarka maaragtay waa wax aada iyo aad u wanaagsan waana kaaga mahad celinaynaa ma aha keligiis afur ahaan run ahaantii waa midii igu horreysay oo dumarka loogu talagalay oo maanta dhe jikadii aan idinku jirnay iyo sambuuskaan laabayna waxaad tidhahdeen ka nastaa kaalay annagaa cunto idin siinayna maasha allahu tabaaraka cabdicasiis maasha allahu aad baan kaaga mahad celinayaa run ahaantii arrimaha bulshada ganacsayaalka iyo soomaalida magaalada melbourne aad bay u taageeraan cabdicasiis waxaan kusoo gabagabeynayaa taariikhda ayaad maaragtay gashay een anagu haddaan nahay dumarka ee bulshada soomaalida ee meel baan ku dhaqana waa kaaga mahadcelinaynaa maanta afurkaan aad iyo aad baanad u mahadsan tahay maasha allahu tabaaraka cabdicasiis iyo maqaayadda ee saara kitchen iyo staafkeedana iyo shaqaalaha ka shaqeeya aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaantiin xaafadda filimintan oo nagu marti qaaday een hoolkaana aad iyo aad baad u mahadsantihiin waad mahadsantihiin dhammaantiin
saciid shiinle oo agaasinka xafladda ka qayb qaatay ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horraysay ee magaalada melbourne uu ka dhaco afur gaar u ah haweenka soomaaliyeed iyadoo ay weliba makhraati ka yihiin culimmadii iyo hoggaamiyaalkii bulshadaba waa markii u horreysay ee magaalada malban ka dhacdo ee afur gaar u ah haweenka soomaaliyeed ee markhaati ka yihiinna ee culammadii iyo ee communitiyadii kala duwanaa ee magaalada malban waa cabdicasiis waa arrin roomooda u noqday bulshada ganacsigiisana allah u barakeeyo fikirkaasna asaga ka timid waa arrin aad maaragtay magaalada malban aad looga soo dhoweeyey Ee, khaasatan markuu igala tustana waxaan dhahay fikir aad u fiican weeye caawana waa arkaysa sida loo yimid Ee, waxaana la baxshay awoodkii ugu fiicnaa adduunyada oo ah ducadii haweenka soomaaliyeed iyo looga sheekeeyey taariikhdii haweenkii ee, nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo maaragtay doorkii ku lahaayeen islaamnimada iyo ee, talada wanaagsan bixinteeda waa arrin taariikhi ah markii koowaad dhacda roombodan oo ah dhici doontana insha allah Ee, aad baa dadka ugu rayaaqeen gabdhihii aad bay ugu rayaaqeen waxay lahaayeen ee, mudnaanta lama siin jirin laakiin maanta mudnaanta waa la siiyey Ee, shiikhan wuxuu caddeeyey weligood mudnaanta inay lahaayeen nabiga calayhi salaatu salaam talooyinka ugu fiican wuxuu ka qaadan jiray haweenkiisa waxaan gaarsiinaya walaalaha i maqlaya ee, islaamnimada in la xoojiyo ee, cibaadada ilaahay baa waxaan ugu xidhaya waa cibaadada salaada iyo soonka iyo xajka iyo sekada ee, iyo shahaadada ee, dhammaanba marka maalinta soonka ah ee, iyo habeenkaba mar walba waa in hadal saxan oo wanaagsan lagu hadlaa facebookyada iyo ee, ee, fadhikudirirka ee, ee, tiktoka iyo waxyaalaasna waa in nusqaaminayaan iimaankeena marka waxaan qabaa inta ramadaanka lagu jiray in mar kastaba qofku inuu samaha sheego xumaanna sheego xaasidka iyo xaqiirnimada ka haraan ugu dambaynta raxma oo ka mid ahayd gabdhaha sida iskaa wax u qabsada uga shaqaynayay xafladda ayaa soo xidhay munaasabadda iyadoo u mahad celisay cabdicasiis iyo akhyaartii casumaadda ka soo qayb gashayba So I'll say in English and then in Somali. So I wanted to thank um, all of the young women that came together to make this possible. I also wanted to thank Walalke, um, Zahra Kitchen Man, you know, Abdulaziz, and Andahawala Mahadsani. Thank you so much. Thank you for organizing this uh, iftar dinner. We are so, so blessed to be together in this Ramadan. It is the most important time in the Islamic calendar. Alhamdulillah, we're all together here. We're healthy and we're happy. So I wanted to say, mahad sani jazakumullah khair. Um, also, af Somali banu bedelaya ee xoogaa iska kaafiya. Anigu raxmaan lay dhahaa and and waxaan ahay gabdhaha volunteer ka ahaa caawa cashada. Marka waxaan rabay inaan dhaho Cabdicaziis and wiilka oo and mas-uulka ka ah Zahra Kitchen walaalo mahadsanid. sida wanaagsan oo sharafta badan oo aan caawa isla- iskula wada joogno oo ma aragtay annagoo caafimaad qabna ilaahay isku keen wada keenay haddana ay ramadaan tahay oo waqtigii ugu wana- wanaagsanaa inuu yahay i wanted to say gabdhaheenna ilaahay cimri dheer iyo caafimaad ha idin siiyo hooyooyinkeen lama gaaro gabdhaheenna lama gaaro cid idinka wanaagsanna ma jirto waad isogtihiin ilaahay ajri xasanaad ha idin siiyo ilaahay khayr ha idin siiyo without adinka la-aantiin ma aragtay haddiinan adinka jirin annaga maanta meeshan maanan istaagsanaan lahayn in particular hooyaday macaan hooyo macaan jazaakum allah habaryarahay um, islaamaha dhan oo joogo wada adinka dhan habaryaro baa ii tihiin sa waxaa idin leeyahay jazaakum allah khayr mar koowaad iyo mar labaadna cabdicasiis walaalo mahadsanid i know tani mid koowaadna ma ahaanayso mid labaadna ma ahaanayso way sii badnaan doontaa inay communityga isku wada imaadaan oo waqti wanaagsan isla qaadano marka waa la gabagabaynayaa jazaakum allah khayr thank you for coming
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali